wakaaladda wararka ee dowladda sacuudi arabiya ayaa sheegtay boqortooyada sacuudiga iyadoo ka ambaqaadaysa xuquuqdeeda madax bannaanida ee uu siiyey qaanuunka caalamiga ah iyo ka ilaalinta amnigeeda qaranka khataraha argagixisada iyo xagjirnimada inay guddoon ku gaartay inay xiriirka dhinaca diblomaasiyadda ay u jarto dowladda khatar boqortooyada sacuudi arabiya ayaa qaadatay qaraarkaasi adag kadib markii maamulka dooxa uu ku dhaqaaqay xadgudubyo ba-an oo isugu jira kuwa sir ah iyo kuwa muuqda sannadihii ugu dambeeyey ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay dowladda sacuudi arabiya warmurtiyeedka dalka sacuudi arabiya ayaa si adag loogu sheegay in dowladda khatar ku boorisay shacabka in lagu kaco xukuumadda riyaad iyo iyadoo garab siisay baa lagu yidhi kooxo argagixiso sida akhwaan muslimiinka daacish al-qaacida iyo in xukuumadda dooxa taageero ay u fidisay kooxo ay taageerto dowladda iiraan gaar ahaan kooxaha ka howlgala gobolka al-khatiif ee galbeedka dalkaasi wakaaladda wararka ee dowladda baxrayn ayaa iyana xaqiijisay in boqortooyada baxrayn xiriirka diblomaasiyadda ay u jartay dowladda khatar iyadoo ilaalinaysa amnigeeda qaranka dowladda baxrayn ayaa sheegtay inay la soo baxayso diblomaasiyiinta ka jooga magaalada dooxa islamarkaasina waxa ay amar ku siisay diblomaasiyiinta reer khatar ee jooga dalkeeda in siddeed iyo afartan saacadood ay kaga baxaan dalkaasi dowladda imaaraadka carabta oo ka mid ah dowladaha ugu tunka weyn ururka iskaashiga khaliijka ayaa dhinaceeda ka sheegtay inay xiriirka dhinaca diblomaasiyadda u jartay dowladda khatar waxa ayna tibaaxday in dadka khatar u dhashay inaysan soo geli karin dalkeeda xukuumadda dalka yemen ayaa dhinaceeda ka sheegtay inay xiriirka u jartay dowladda khatar ka gadaal markii ay caddaatay baa lagu yidhi war ka soo baxay dowladda yemen xukuumadda dooxa inay xiriir la leedahay kooxda xuutiyiinta iyo inay taageerto maleeshiyada xagjiriinta ee dalkaasi sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda masar ayaa lagu sheegay in masar guddoon ay ku gaartay inay xiriirka dhinaca diblomaasiyadda ay u jarto dowladda khatar kadib markii xukuumadda dooxa ay ku adkaysatay inay qaadato dhabbo ay ku colaadinayso dowladda masar warmurtiyeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani ayaa lagu yidhi in qatar ay ku adkaysanayso sii wadida taageerada ay siiso ururada argagixisada sida akhwaan muslimiinka xukuumadda dooxa waxa ay samaysay tallaabooyin ay ku faragelinayso arrimaha gudaha ee dowladda masar iyo dowlada ku yaala mandiqada oo khatar ku ah amniga dowladaha carabta ayaa lagu yidhi bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda masar afarta dowladood ee khaliijka iyo dowladda masar ayaa xaqiijiyey inay xirayaan dhammaan marinada dhinacyada dhulka badda iyo hawada ee kala dhexeeya dalkaasi khatar haddaba axmed xersi maalin oo ah aqoon-yahan ka faalooda arrimaha bariga dhexe iyo carabta ayaan weydiiyey saameynta ay ku yeelan karto dowladda khatar shanta dowladood ee xiriirka u jaray saameynta ay ku yeelan karto xuseen oo aad bay u balla u weyn tahay sidaan isleeyahay markan khilaafaadkii iyo isfahanwaagii hore u jiri jiray oo dhex maray qatar iyo dowladaha sacuudiga iyo imaaraadka gaar ahaan iyo baxrayn wuu ka duwnaa tallaabta hadda ay qaadeen way dhacday hadda ka hor in safiirada ay ka qaateen dalka qatar laakiin hadda waxaa ka duwan waxaa lagu soo rogay nuuc u eg aan cunaqabatayn u eg oo hawada iyo badda labadaba ay ka xirteen maxaa tidhaahdo inay la macaamilaan dowladda qatar sidoo kale in muwaadiniintii ka joogay wadamadaas dalka qatar muwaadiniintii ahaa ee wadamadaas joogay wakti kooban loo qabtay iyo diblomaasiyiintii wixii oo dhan marka markan waxaad moodaa inay saamayntu ka ballaarantahay tii hore kolley saameyntuna waxay noqon doontaa mid siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid amni oo dadka qaar ka sheekaynayaan dhinaca kale dowladda khatar ayaa sheegtay in ay ka xun tahay go-aanada dowladaha masar sacuudi arabiya imaaraadka iyo baxrayn ay xiriirka ugu jareen xukuumadda dooxa wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda qatar ayaa sheegtay waxyaabaha ay ku andacoodeen dowladahaasi inay yihiin wax aan sal iyo raad lahayn islamarkaasina ay tahay tallaabo wax loogu dhimayo qarannimada dalkaasi khatar dowladda qatar waa dowlad diyaar u ah inay fuliso heshiisyada dowladaha khaliijka waxa ayna ixtiraamaysaa madax bannaanida dowladaha kale sidoo kale waxa ay xukuumadda qatar ay fulisaa waajibaadkeeda ku aadan dagaalka ka dhanka argagixisada ayaa lagu yidhi warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi jacfar cabdilaahi xasan oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha carabta ayaa sharaxaya sida dowladda khadara ay uga hadashay dowladaha carabta ee xiriirka u jaray warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka khadar ayay ku sheegtay inay aada uga xun tahay arrintan noqoto arrin aada uga yaabisay aada ayayna iskaga fogeysay errinka loo soo jeediyey oo ah inay argagixisada ay martigeliso ayna dhaqaalina ku kaalmayso waxay kaloo sheegtay in arrimahan looga dallaya in dhibaato loogu gey dowladda iyo qaranka dalka qatar si kastaba ha aatee inta badan shirkadaha diyaaradaha ee dowladaha sacuudi arabiya imaaraadka carabta iyo masar ayaa sheegay inay joojiyeen dulumadyada aadi lahaa dhinaca dalkaasi khatar xuseen saxnuuni v o a qaahira